sharciga ku noqoshadiisa cutubka shan iyo tobnaad oo toddoba sannadood oo kasta markay dhammaadaan waa inaad saamaxaad samaysaan oo sidaad saamaxaad u samaynaysaan waa sida tan mid kasta oo deyn baxsha ha saamaxo wuxuu uu deriskiisa daynshay oo waa inuusan ka qaadan deriskiisa iyo walaalkiistoona maxaa yeelay waxaa la naadiyey rabbiga saamaxaaddiisii kii shisheeye ah waad ka qaadan karaysaan laakiinse wax alla wixii aad leedihiin oo gacanta walaalkiin ku jira waa inaad saamaxdaan si kastaba ha ahaatee mid miskiin ah waa inaan dhexdiinna laga helin maxaa yeelay hubaal rabbigu waa idinku barakayn doonaa dalka rabbiga ilaahiinna ahu uu dhaxalka idiin siinayo inaad hantidaan haddii keliyahoo aad aad u dhegaysataan codka rabbiga ilaahiinna ah oo aad dhowrtaan oo yeeshaan amarkiisa aan maanta idinku amrayo oo dhan maxaa yeelay rabbiga ilaahiinna ahu waa idiin barakayn doonaa siduu idiin ballanqaaday oo wax baad deymin doontaan quluumo badan laakiinse waxba kama amaahan doontaan oo quluumo badan baad u talin doontaan laakiinse iyagu idiinma ay talin doonaan hadduu kula joogo nin maskiin ah oo walaalaha midkood ah oo ku jira iridahaaga middood ee dalka rabbiga ilaahaaga ahu ku siinayo waa inaadan qalbiga ka qallafin gacantana ka xirin walaalkaaga miskiinka ah laakiinse hubaal waa inaad gacanta u furtaa oo hubaal waa inaad deymisaa intii baahidiisa ku filan digtoonow oon yaan fakar xun qalbigaaga gelin adoo isku leh sannaddii toddobaad ee saamaxaaddu waa soo dhowdahay walaalkaaga miskiinkaa si aan naxariis lahayn ha u eegin inaadan waxba siin haddii kalese rabbiguu kaaga caban doonaa oo taasuna dembi bay kugu noqon doontaa hubaal waa inaad isaga wax siisaa oo markaad wax siisana qalbigaagu yuusan xumaan maxaa yeelay taas daraaddeed ayaa rabbiga ilaahaaga ahu kugu barakayn doonaa shuqulkaaga oo dhan iyo alla wixii aad gacanta ku qabataba waayo masaakiintu weligood dalka kama ay dhammaan doonaan haddaba waxaan kugu amrayaa oo kugu leeyahay hubaal waa inaad gacantu u furtaa walaalkaa iyo kaaga baahan iyo masaakiintaada dalkaada joogta oo haddii qof walaalkaa ah oo ah nin cibraani ah amase naag cibraaniyad ah lagaa iibiyo oo uu lix sannadood ku adeego sannadda toddobaad waa inaad xoraysaa oo markaad xorayso waa inaadan dirin asagoo fara maran waa inaad si deeqsinimo ah isaga uga xoolo goysaa idahaaga iyo hadhuudhka goobtaada lagu tumo iyo waxa macsarada canabkaaga ku jira iyo sidii rabbiga ilaahaaga ahu uu kuu barakeeyey waa inaad isaga wax u siisid oo waa inaad xusuusataa inaad dalkii masar addoon ku ahaan jirtay oo rabbiga ilaahaaga ahu ku soo furtay oo sidaa daraaddeed baan maanta waxaan kuugu amrayaa oo hadduu kugu yidhaahdo dooni maayo inaan kaa baxo oo sababtuna ay tahay jacayl uu kuu qabo adiga iyo reerkaaga iyo nabadoonnaan uu kugu qabo kolkaas waa inaad mudac qaaddaa oo aad dhegtiisa albaabka kula daloolisaa oo isna weligiisa addoon buu kuu ahaan doonaa oo weliba addoontaadana sidaa oo kale ku samee oo markaad xoraysid yaanay kula ahaan wax adag waayo isagu lixdaas sannadood wuxuu kuugu adeegay sidii shaqaale la kiraysto laba jibbaarkiis oo rabbiga ilaahaaga ahuna wuxuu kugu barakayn doonaa wax alla wixii aad samaysidba kulli curadyada labka ah oo ka dhasha lo'daada iyo adhigaadaba waa inaad quduus uga dhigtid rabbiga ilaahaaga ah oo waa inaadan ku shaqaysan curadka lo'daada oo aadan dhogortana ka xirin curadka idahaaga sannad kasta adiga iyo reerkaaguba waa inaad kuwaas ku cuntaan rabbiga ilaahaaga ah hortiisa taasoo ah meesha rabbigu dooranayo oo haddii coradku leeyahay iin ah addinla'aan ama indhala'aan ama hadduu leeyahay iin xun wax kasta ha ahaatee waa inaadan rabbiga ilaahaaga ah allabari ugu bixin waa inaad irdahaaga gudahooda ku cuntaa oo qofkii daahir ah iyo kii aan daahir ahaynuba isku si ha u cunin sida cawsha iyo dayrada oo kale laakiinse waa inaadan dhiiggiisa cunin waxaadse dhulka ugu daadisaa sida biyo oo kale